maalintii shalay waxaa nawaaxiga deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan ka dhacay dil ay geysteen askar ka tirsan dowladda federaalk oo isbaarooyin u yeeleen halkaasi ciidanka ayaa waxa ay si bareer ah rasaas ugu fureen laba gaari oo marayay duleedka moqokori waxaana ay taasi sababtay dhimashada mid ka mid ah darawalada iyo dhaawaca mid kale mid ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalk ayaa waxa uu ka warbixiyey dilka iyo dhaawaca ay askartu u geysteen darawalada halkii amaantigeed lagu dila allah naxariiso sigdiye sheekh cali carab caalin oo ahay nin safarada baabuur watay ayaa nin lagu dilay nina lagu dhaawacay marka waa nasiib daro waana isla raggii wadaduna waa isla wadadii baabuur lilcalaawiya wata safarkuna isla asagii ahay marka nasiib daro dalka soomaaliya maalin walba darawal baa la dilay ee soona moqokori maanta ninka lagu dilay ninkaas lagu dhaawacay marka mushkulad jirta weye maalin kasta darawala la dilaya kuwa milatariga weyo qayb kamida oo isbaara utiila ayaa dadka xabadeeyey marka labada ninba dhaawaca lagu qaaday sidaa markii dambe dhinta ilaahay aan u naxariis ciidamada dowladda federaalk ayaa caan ku ah inay rasaas aan loo meeldayin ku furaan dadka shacabka ah iyo safarayda isaga kala goosho deegaanada iyo degmooyinka ay ka joogaan dalka mana ahan markii ugu horreysay oo nawaaxiga moqokori ee gobolka hiiraan ay ku dilaan dad shacab ah oo aan waxba galabsan waqti xaadirkan ciidamadii kasoo firxaday degmada aadan yabaal ayaa qaarkood waxay ku sugan yihiin moqokori iyo nawaaxigeeda waxaana la soo warinayaa inay dhacayo xadgudubyo ka dhan ah bulshada ku kacayaan